suuqyada magaalada laascaanood iyo waliba lagu dareemo ayaa hoosandhiyo ku koya qiimo caanada gaalka oo markii hore qaali ahay taasaytii oo dadka ka adkaytay in yosi maalinle eyongadadanga balse haddii caanadii anaga tito idan jaban oo dadkan iyo karyaaqanga hana ku mid ee dadka gadayan caanada iyo weliba la hadaleen warbaahinta iyo weliba iyo ku sheekeena sababta sheentii hoosandhiyo ko ku koya caanada iyo sida shacabkii uun ku faa'iidaysadayanga dhulkii nimcuu noqday caws iyo baad baa ka baxay maasha allah maasha allah aanu goyna anagu nimcaanu qabnaa caanihii waxay noo noqdeen galaaska caanaha boodistay koobka shaahina waa waa waxa dadkii caana booraha carruurta siin jiray carruurta caana boori waa laga daayey la siiya caana geli maasha allah iyo caana loo qaata nimcaan la qabaa alxamdulillah waana waana boodi sigis iyo boodi seven iyo boodi five marka nimcaan qabnaa waxay ugu jabnaayeen sanadka intii aynu arkayna waa markii caanaha iyo baruurta iyo cadkii caanu baa ugu jabnaayeen weeyaan caanaha waa la iska kaasiinaya marmar waxay ku oranayaan waa bilaash iska qaadadu iska cabay ku oranaya haddii lagaa aybiyana bointi bointi four iyo bointi six iyo markay qaali garoobaan bay noqdeen nimca ilaahay halkaa naga siiya iyadana ilahay baan ugu shurinaa hashaadu hadday kuu yarayso iyo hadday kuu badiso iyada unbaa ugu caana macaan waxaannu ku qanacsannahay hashayada inaannu maalno hadhuubka u qabanno haaneedno soo dhowaynno in yaroo subag aannu ka maalnaa maalin walba intaa in leegoo subag aannu ka maalnaa ilaahay subxaana wa tacaala baan ugu mahadnaqaynaa marka qofkii cabbayey maxay ahaytoy koobka shaaha ah ee aan koobka caanaha haleelay haddeer laba kooboo caanaha buu cabbaya dadku waxay u iibsanayaan caanaha kolley mar kasta caanuhu aad habeenka waxaa ku baxa konton dirag adugu intan intan masjidoodo keliya hore hal iyo barh baa la siin jiray laakiin hadda boodisama keliya caana booraha carruurta siin jiray carruurta caana boori waa laga daayey jaban yihiinoo waa intaad doonto ka cab caagad qaado laba doolara dooray bara waa nimco ilaahay dhigay caanaha waa la iska kaasiinaya marmar waxay ku oranayaan waa bilaash iska qaadadu iska cabay ku oranaya haddii lagaa aybiyana bointi bointi four iyo bointi six iyo markay qaali garoobaan bay noqdeen nimca ilaahay halkaa naga siiya iyadana ilahay baan ugu shurinaqaynaa bogaadinaynaa maasha allah barwaaqada shaqaabuur baa laga helahaa baabuurta haddana baabuurta halka caanaha iga keentaa waa baabuur dhowr iyo toban gaariya markaas kuma soo gaadhaan maasha allah ban baan leenahay ilaa siddeed xarumood baan ku leenahay magaalada gobolka sool waxaan ku bogaadinaynaa mujtamaca reer laascaanood idinkaan barqamaan laydinka siin hal iyo badh barqamaan la siiyaa laba dorar iyo hal iyo badh iyo way jiraan geelan meelaha lagu hayo rashiga la siiyo laakiin fadlan geela annaqa daaqay ku soo dhowaada